waxaa weli socda dhismaha garoonka diyaaradaha degmada buurxakaba kaasi oo bulshada baahi weyn u qabto islamarkaana si isxilqaan ah bulshada iyo maamulka ku dhisayaan iyagoo taageero ka helaya dowlad goboleedka koonfur galbeed odayaasha dhaqanka beelaha dega degmada buurxakaba ayaa guddiga dhismaha garoonka diyaaradaha ugu deeqay lacag gaaraysa lixdan kun oo dollar taasi oo ay kaga qayb qaadanayaan dhismaha garoonka qaar ka mid ah odayaasha dhaqanka ee degmada buurxakaba ayaa sheegay in ay ku faraxsan yihiin ka qayb qaadashada dhismaha garoonka bismillaahi raxmaan raxiim beeligeeda fada anoo malaagi cusmaan waa guud ahaa may anka daagnay eelboorki labaatan kun doolar akoonka degmada gudoomiyaha akoon sheeko shubni saasaan ogaadaasaan sadabuurood ima sheegdiyooba bilaahi towfiiq asalaamu calaykum waraxmatullaahi barakaatuhu salaamantin anuwa malaagi naasi aha may inka deegnay labaatan kun waqti saldhigir hoogna odayaalkan yoonay maamulkan isa fadhiyna labaatan kun erboorka e oo doolar ey ka wareejini gudoomiyaha ka wareejini malaagintii anna may ogaadasana gana shicibkii atiin enilisiin dulumohine oo walaal ilaa male oo higilir hooga oo ilaa male laakasabedara erboorka liku suubihay ini ilaa male oo likadeegni ogoonka kashabni ogaadasan oo tartiib linku suubihoy ta amal horna mahna marna horna ma aragna biladkan hormara deeri alxamdulilah ilaahay lanki tagninsheeg ilaahay anka mahadyaana waanatan saase ogaasan asalaamu calaykum waraxmatullahi barakaatuhu bismillaahi raxmaan raxiim beele booraadanna yani riboorkii labaatan kun dolaraan ka daagni gudoomaha degmada buurakab aqoon sheeka shibni tii jirto tan e to malaag maadeesnoo iidooli are malaagii beele ere oo beele bohoraada ah gudoomiyaha degmada buurxakaba ibraahim maxamed odayaasha ka soo jeeda beelaha dega degmada buurxakaba ee lacagaha ugu deeqay dhismaha garoonka may baantilii wareejey malaagintii wareejeena oo sadidii buurod may balii wareejey lixdan kun dolar oo eelboorka lanka tirigalay dhismadiis sadabeelooda sheentii lixdan kun may sheenena bohoraad geedfada naasiya sheeneng lixdan kunoo akoonkii degmadii ha ku shubeen eed iyo eed angmaha sinye sadidi belood oo beesada hormariday oo elboorki anka daagday mayba angmaha nagee naasiyo geedfade iyo bohraada angmaha nagee dadka kale beelo kale mayba lahaa sado oo sadiidan beelood oo beesada iyo hanshubeen elboorki anka deegeen isagna saasamale elboorki bees anka deegdano beesisha may la rahayo beeloda iska daysintanga fadaani yoona eedle angmaha sinyen kulley hakulamaqanyinle yoona ma aamusan sada nangmaleeyaw hakilijananle walaago inshagada dubandhiyanka kaale marka mayba iidanka mahanage mar lamaad mar saddex sadiida beelood bohoraad geedfade naasiye yo iidanka mahanage mayba kala wareegay lixdan kun dolara kala wareegi aqoonkii degmada ha ku shubeen malaagintii oo sadiida beelood ahay wareejeen eedii iidan mahasiye insha allahu tacaala